إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh warka subaxnimo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan ka fuliya gobolada jubbooyinka iyo baay mas-uuliyiin iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa jeediyey hadalla isugu jira baroor diiq iyo is-eedeyn kadib weerarkii kuliyada jaalisiyaad taliyaha ciidanka asluubta ee dowladda federaalk ayaa sheegay in cadaalad darro ka jirta xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho oo ay ku jiraan dad u badan nahluddiin odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee muqdisho ayaa xasan sheekh ku eedeeyey inuu yahay ninka ugu weyn ee kun suntan musuq maasuqa iyo boobka hantida dadweynaha maamulka puntland ayaa ka carooday su-aale ay wariyaal ka weydiiyeen muddo kororsiga ay sameeyeen askar kasoo goosatay dowladda federaalk ayaa lagu soo bandhigay degmada buulafulay ee wilaayadii islaamiga ah ee baay dowladda shuuciyadda ah ee shiinaha ayaa shaqada ka ciirisay wasiirkeeda arrimaha dibadda إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
waa subaxnimo khamiis ah taariikhda hijiriyadana ay tahay sagaalka muxaram sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada miilaadigana waa toddoba iyo labaatan bisha toddobaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobka ugu horeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalle ka fuliyey gobolada jubbooyinka iyo baay wararka naga soo gaaraya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay dagaal ku qaadeen xero askarta maamulka jubbaland ay kaga sugan yihiin deegaanka cabdalla birowle oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo dhanka gobolka baay ciidamada mujaahidiinta xalay waxay dagaal ku qaadeen askarta maamulka koonfur galbeed saldhigga ay ku leeyihiin degmada qansax dheere ee gobolkaas xalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta ay qarax ku weerareen saldhigga ay ciidamada booliiska maamulka hirshabelle kaga sugan yihiin magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan mas-uuliyiin iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa jeediyey hadalla isugu jira baroor diiq iyo is-eedeen kadib weerarkii kuuliyada jaalisiyaad maxamed amiin ayaa faahfaahinaya
kadib markii ay dowladda federaalk maalin dhan ka aamusneed weerarkii weynaa ee ka dhacay kuliyadda jaalisiyaad ayaa waxa ay bilaabeen inay mar qura ka hadlaan sababo la xiriira khasaaraha oo noqday mid la qarin waayey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa dalka dibaddiisa ugu soo baroor diiqay ciidamadaasi xilli uu ku sugnaa dalka tanzaniya waxaan rabaa inaan marka koowaad ku bilaabo tacsi aan u dirayo shalay geesiyadeennii ee dhibaatadu ku dhacday ee nimankii ee mid ka mid ihii isku dhex qarxiyey ee deedna ay culays ka soo gaaray ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed arrintaas runtii waa arrin laga xumaado nimankaas ee dhibka badan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ayaa dhankooda aada uga hadlay weerarkii kuliyadda jaalisiyaad waxayna muujiyeen kalsooni darro dhanka ammaanka ah mar haddii la galay kuliyadda jaalisiyaad oo aada loo ilaalinayay cabdirashiid xidig ayaa golaha baarlamaanka ka sheegay inaanu jirin sarkaal iyo askari ka tirsan dowladda federaalk oo la aamini karo mar haddii naftii hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu howlgal ka fuliyey kuliyadda jaalisiyaad su-aasha meesha taalla waxay tahay yaa la aaminayaa xerada wax ka dhaceen iminka haddii inteennaan qaar ka mida aadaan ma geli karaan waxay qaadanaysaa saacado badan xildhibaan hebel baa taagan halkaas weeye kan weeye markaa kadib adoo lagu soo baadhay ageshi xaaladani way ka duwan tahay ama waxaan hadda waddanka ka socda waxaan u baahannahay sidaasi ka duwan in loola tacaalo oo la helo system lagu xaqiijin karo dadka inoo shaqeeya ee dowladda u shaqeeya ee maxaan ku idhahdaa cidda la aamini kari iyo ciddaan la aamini karin macquul ma aha in aad saraakiishii iyo maxaanku idhaahdaa dadkii mas-uuliyiintaha aada iska ilaalisid oo aad maxaanku idhaahdaa lafahaaga ku aamini weyd maxamed cabdi xayir maaraaye oo isna xildhibaanada ka tirsan ayaa waxa uu sheegay in weerarkii kuliyadda jaalasiyaad lagu dhammaaday dhacdadaa ka dhacday doraad kuliyadda jaalasiyaad oo ah meeshii ugu adkayd ee ciidan lagu tababaro su-aalo badan baa ku wareegsan waana ku faraxsanahay in wasaaraddii amnigu wasiiradii nala joogaan oo intaanay ka hadlin sharciga hubka xaq loogu leeyahay inay baarlamaanka warbixin ka siiyaan sidii wax u dhaceen su-aalo badan baa ku wareegsan dha- fi- ficilka argagixisada ee dhallinyaradu ay ku dhammaadeen warbaahintii qaraxa ka sheekayn jirtay kulligood kama hadlo in qof uu shir jaraa'id qabto oo la sheego mooye wax warbaahina oo warbixin ka bixiyo yidhi qarax baa muqdisho ka dhacay ma jiro waa la baari karaa waa wax la yaab leh kulanka baarlamaanka waxaa goobjoog ahaa wasiirka amniga oo laba bilood ka hor laga keenay dalka turkiga oo uu dhaawac ugu maqnaa kadib markii ay waxyaalo ka soo gaartay weerarkii villaros xildhibaanad lagu magacaabo sareeda oo ka hor hadlaysay ayaa sheegtay in wasiirka amniga waxba laga weydiin karin wixii dhacay maadaama isaguba amnigiisa uu sugi waayey laguna dhaawacay weerarkii villaros wasiirka amniga waa salaaman tahay adiga adaaba hore laguu dilay hadda aad kuumayste isbitaalaba ka imaadae adeegso ummadda adaaba lagu dilay masaajidka hadday qaylada ka soo yeerto wasiirka amniga soomaaliya la dilay intay joogaan marka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay sheegtay in weerarkii ka dhacay kuliyadda jaalasiyaad ay ku dishay toddobaatan iyo saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyo afartameeyo kale oo lagu dhaawacay dowladda federaalka ayaa doonaysa in dalka lagu dhaqo dastuurka iyo dimuqraadiyadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay sheegaysaa inay kasoo horjeedo taabadelkeedana ay doonayso in lagu dhaqmo shareecada islaamka jasaaka allaahu khayran taliyaha ciidanka asluubta dowladda federaalk ayaa sheegay in cadaalad darro ka jirta xabsiga dhexe ee muqdisho oo ay ku xiran yihiin dad u badan ahludiin maxamed ciise ayaa faahfaahinaya mahad cabdiraxmaan aadan oo ah taliyaha ciidamada ilaalada xabsiyada ayaa ka markhaati kacay in wax cadaalad ah aysan ku dhaqmin dowladda federaalka ee uu isagu ka tirsan yahay wuxuu sheegay in xabsiyada dowladda federaalka ay maamusho ku xiran yihiin dad aan waxba dembi ah lahayn ama aysan jirin cadeemo lagu hayo sidaasoo ay tahaan in ka badan toban sano la isaga haysto xabsiyada wuxuu sheegay in guud ahaan hay-adaha dowladda federaalka aanay ka jirin wax cadaalad ah keliya ay afka ka sheegtaan inay cadaalad yihiin xabsiga dhexe ayuuna sheegay in laga soo helayo maxaabiis xiran toban sano oo aan waxba dembi ah lahayn booliiska xeer ilaalinta iyo wasaaradda amniga oo ay hoostagto hay-adda sirdoonka dowladda federaalk ayuu ugu baaqay inay arrintan cadaalad darada ah wax ka bedelaan meesha aan joogo dadkii aada soo xirteenaan ku haynaa haddaad dhab u fiirisid oo dib u fiirisid waxaad isleedahay dadkaan la soo xiray dhammaan ama cadaalad darro leyba lagu soo xiray waa ku gelaysaa xaqiiqiya war inayow shaqadaasaa balaayay ka taaganta xabsiga ummadda ku jirta markaan ka soo qaadno cadaalad ha loo sameeyo horta arka meeshay ka bilaabanaysaa waxaa ku jiro nin toban sano xiran tobankaas sanona rumaan ah waayo cadaaladda intay taalla cadaalad ma taalla markii la fiiriyo marar badan waxaa warbaahinta kasoo muuqda shakhsiyaad sheeganaya inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab marka dib loo raacana waxaa soo baxda inay ka mid ahayn al-shabaab balse tacdiib iyo jirdil loo geystay darteed loogu qasbay inay qirtaan waxaanay iyagu sameynin taasoo sirdoonka dowladda federaalka ku qariyo fashilka xagga amniga ah waxaa ugu dambeysay wiilkii dhallinyarada ah oo dhimarka la-aa kaasoo sideed bilood oo waxaa loogu yeero hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ku tacdiibinaysay xabsiyada ay ku leedahay magaalada muqdisho markii dambena waxaa xogtiisa warbaahinta la wadaagay wariye cabdala muumin oo mucaarad ku ah dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee muqdisho ayaa xasan sheekh ku eedeeyey inuu yahay ninka ugu weyn ee ku suntan musuq maasuqa iyo boobka hantida dadweynaha maxamed daahir cali sugu ayaa faahfaahinaya nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka banaadir oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka hadlay musuq maasuqa hareeyay dowladda federaalka xilli maalmihii lasoo dhaafay dowladda xasan sheikh ay xirtay saraakiil lagu eedeeyay in ay lunsadeen hanti dadweyne hanti dadweyne nabadoon fartaag ayaa eedeeyey xasan sheikh oo uu ku tilmaamay inuu yahay nin tuug ah oo hanti badan lunsaday gacantii daahir ah ayaa wax daahirisa xasan isaga ayaa tuug ah oo hanti badan lunsaday ayuu yidhi fartaag isagoo carabka ku adkeeyey in xasan uu yahay ninka ugu weyn ee ku suntan musuq maasuqa iyo boobka hantida dadweynaha
horta gacantii daahiraha wax daahirisa xasan sheekh isagaa tuugaho oo tuugnima dhaafay tuugada uu leeyahay waa aruurinaya waa mid meel jabsada iyo mid isbaara yaaliyo mid hadeelay kuna dadka jeebkiisa xara isagu qarankii dhammaadu iibsaday qarannimadii dhammayd ayuu iibsaday tuuganimadiisu tuuganimo waa dhaaftay dhulkii dowladda wuu wada iibsaday intii dhulkii qaranku lahaa hadduu iskool ahaa iyo hadduu jaamacad ahaa iyo hadduu xeryihii milatariga ahaa dhammaan wuu iibsaday waana la ogyahay fartaag oo sii hadlayay ayaa la weydiiyey cidda ay tahay in ay maxkamadayso xasan sheekh xilli maalmihii lasoo dhaafay uu ka hadlayey tallaabada ay dowladdiisa ka qaadayso saraakiisha ku lug yeesho amaba lagu hela inay dhaceen hanti umadeed waxaa la xisaabtami doona dad uu waddanku madan la'aa ma garan mujaahidiintaa la xisaabtami doonta cid kaloo hadda la xisaabtamaysa aniga iima muuqato laakiin haddii laykuna yahay jihaad baa socda maaragtay niman haddii laykuna yahay dalkii iyo diinta iyo dadkii mujaahidiinoo difaaciisa u taagan baa jira ilaahay idankii raggaasaa la xisaabtami doona si kastaba ha aatee dowladda federaalka ee shisheeyuhu dhisay ayaa sanad kasta kaalmaha hore ka gasha liiska musuq maasuqa dalalka adduunka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa laba jeer ku guulaystay xilka madaxtinimada dowladda waxaana labadaasi mudaxileedba lagu eedeeyey inuu dhacay hanti aad u badan maamulka puntland ayaa ka carooday su-aalo ay wariyaal ka weydiiyeen muddo kororsiga ay sameeyeen maxamed muudde iyaabo muslim ayaa faahfaahinaya kadib markii xildhibaanada puntland ay siciidani muddo u kordhiyeen doorashadan ku beegan sanadka soo socda ayaa waxaa su-aalo arrimahani ku saabsan la weydiiyey wasiirka warfaafinta maamulka oo lagu magacaabo maxamuud caydiid dirir caydiid ayaa aada ugu carooday su-aalo ay wariyaashu weydiiyeen oo ku saabsana waxaa sababta u ah in ay wakhtiga ku darsadaan qaar ka mid ah ay wariyaashii u kala hadlayay garoowe ayaa waxa uu ku tilmaamay in ay yihiin cadow
sharci aqoonla-aan baa kaa muuqata adeer inaad kortaa horta u baahan tahay ka soco wasiir deegaanka ka soo jeedin waa sool
sharci aqoonla-aan baa kaa muuqatahaddaba aan kuu sheego sida nidaamka u shaqeeya sharci aqoonla-aan baa kaa muuqatee doorashadeortaa buuqina iska hadlina ma aha inaad iska hadasho sidii maarata aynu fadhi ku dirir gallo moogtahay lama jarjari karo waxba lama jarjari karo sidaa loo soo daynaya sharci aqoonla-aan baa kaa muuqata doorashaa lagu tartamay xisbiyaa soo baxay xisbiyadu taladay wax ku yeelanaya badow baa tahay badow baa tahay adeer saa u baro markaa sharciga baro dastuurka soo akri dastuurka soo akri horto war iska ilo waxaas niyow intaa taqaanaa ka hadhay caydiid ayaa ku dhashay gobolka sool intii uu shirka jaraa-id ku jiray wuxuu aad u taageereeyey dagaalada ka socda allaascaanood isaga oo dhaliilo badan u jeediyey muuse biixi warfidyeenada ayaa wasiirkani ku eedeeyey in uu warbaahinta dibadda ka baqo kuwa gudahana uu ku dhiiran yahay warbaahinta dowladda federaalka ayaanan si toos ah u tabin kulanka muddo kororsiga looga sameeyey deni xili uu horay u jiray khilaaf ka dhexeeyey xasan sheekh iyo deni kaas oo ay arrimo badan ku xaran yihiin
askar ka soo goosatay dowladda federaalk ayaa lagu soo bandhigay degmada buulafullay ee wilaayadii islaamiga ah ee baay mahad cubayd ayaa qodobkaas ka waramaya ibraahim aadan cali xasan maxamed idriis xasan iyo aadan cali nuur waa saddex askari oo ka soo baxsaday dowladda federaalka islamarkaana isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab askartan oo ka mid ahaa kuwa dowladda federaalka ay soo tababartay xukuumadda imaaraadka carabta ayaa dalka masar ku soo qaatay tababar saddex bilood ah kadibna waxaa la keenay magaalada muqdisho halkaasoo ay ka soo goosteen waxay si wadajir ah u sheegeen halkay uga biireen ciidanka dowladda federaalka iyo dhibaatada ay la kulmeen intii ay joogeen waddanka masar ibraahim aadan cali xasan markii hore waxaan ka raacay ridida baydhabo aa ka raacay waa lai qaaday diyaaraha laigu qaaday aa lai geeyey muqdisho kadibna waa lai waday waxaa kusoo tababaray lagu soo tababaray dalka masar waxyaabaha la kulan waxaa ka mid ahaa qobob badan iyo dhibaataad badan bismillaahi anoo magacaaga ee maxamed idriis xasan ibraahim oo koobulaha kukubiiri nimanka murtadiinta waxaa kukubiiri magaalada baydhabo baydhabo markii nahanoo qaaday wayna nasheena muqdisho meel hirinana lenana haray way roognay labaatan koo maalmood roogni markaas kadib lanoo qaaday hamaynanin qaaday meel masar lenana jeey saddex balood aha ka jarni noolaal ma jiro noolaal mahayte quracdii waynana siyaay wayaro meel dharaay sumoon tii dharaay oo kale wayaro digri lak aamo bismillaah magacay waa aadan cali nuur waxaa murtadiin kuu biray magaalada baydhabo waa laga sii qaaday waxaa laga geeyey muqdisho xirnanaca waxaa ku xiraysanay labo ee, labo usbuuc camal markaas kadib waa laga qaaday waxaa laga geeyey masar masaraa saddex bilood tababar kusoo qaad sidoo kale waxay sheegeen in sababtay uga soo baxeen dowladda federaalka ay tahay ficilada xun ay ku dhaqmayso way baa saraakiishu niirajirtilan ilaahay wara salaati kudaamika jiran dad odayaala meel fadir dhooha markareed ina gaalnimo ka jiran iyad aragay
inaa iska tababakeena oo qulubtayda ii fiicnaata darteeda ugu soo baxay inay wax wax jirin ahayn oo islaamnimo ku jirin inay ahayn arkay laakiin diinta muslimka inaa kusoo laabto rab saas darteeda ugu soo baxay ugu dambayntii waxay baaq u direen askarta kale ee weli ku harsan safka dowladda federaalka ayagoo dhanka kale sheegay inay heleen soo dhoweyn heer sare ah ma ahan markii ugu horreysay oo ay mujaahidiinta al-shabaab isku soo dhiibaan ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalka
warkan saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon dowladda shuuciyada ah ee shiinaha ayaa shaqada ka ciirisay iyo wasiirkeeda arrimaha dibadda wararka ka imaanaya dalka shiinaha ayaa sheegaya in xukuumadda ka talisa dalkaas ay shaqadii ka ciirisay wasiirkii arrimaha dibadda ee shiinaha oo lagu magacaabi jiray qinjangingang wasiirkan oo la weysanaa ilaa shan iyo tobankii bishii juun ayaa waxaa lagu bedelay wangyi wangyi sida laga soo xigtay warbaahinta shiinaha kadib kulan ay isugu yimaadeen golaha sharci dejinta ee dalkaas ayaa xilka lagaga qaaday jingang oo ahaa diblomaasiga ugu sarreeya ee waddanka xilka qaadista wasiirkan ayaa la raaciyey sababta loo bedelay waxaase xoguhu sheegayaan in golahani ay kulmaan bil kasta dhammaadkeeda konton iyo toddoba jirka leeri ayaa saxaafadda waxaa ugu dambeysay dhammaadkii juun markaasuu wadahadallo la yeelanayay dhiggiisa ruushka iyo sidoo kale fietnam iyo sri lanka waxaa wararka qaar ay intaas ku daryeen in markii ugu dambeysay ee uu la kulmay andrey rodongo oo ah wasiir ku-xigeenka ruushka intaa wixii ka dambeeyey xukuumadda shiinaha waxay gebi ahaanba baajisay wadahadaladii la yeelan lahaa xubno ka tirsan ururka midooda yurub ee dalalka reer galbeedka sidoo kale qingang ayaa isagay kulamo ula yeelan lahaa xubno ka tirsan aqalka cad ee maraykanka warkii subaxnimo saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon waa nagaynta